الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadda kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah ciidanka ammaanka kenya oo qof shacaba ka afduubtay degmada ceelqaale oo ka tirsan gobolka mandheera duqeymo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay iskuul ku yaala gobolka amhara ee dalka itoobiya dhegaystayaasha idaacadda islaamiga andalus maxay ka dhaheen barnaamijkii aan xalay baahina ee lagu faaqiday laba sanno kadib doorashadii xasan sheekh maxamuud iyo waxa uu ka dhaxlay duulaankii uu murtadkaasi ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga wilaayada islaamigaah ee bokool oo heshiis dhex dhigtay beelo walaalo ah oo dhowaan shaqaaqo sababtay dhimasho ku dhex martay deegaan dhacduleedka degmada tiyeglow maxay salka ku haysaa xurgufta ka dhexaysa waddamada maali iyo muritaaniya oo ah dalal deris ah qodobadaas xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
النصر في الأسماع سحرا سائلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa ciidanka ammaanka kenya ayaa qof shacaba ka afduubtay degmada ceelqaale oo ka tirsan gobolka mandheera qodobkaas iyo sidoo kale duqeymo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay iskuulka yaala gobolka amxara ee dalka itoobiya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta aan soo dhoweeyey walaalka maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman bashiir xubinteenna caawa waxaan ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga mareegta soomaali meemo warbixinada maanta lagu qoray maahirow maxaa ka mid ah waad mahadsan tahay bashiir warbixinada lagu daabacay mareegta soomaali memo waxaa ka mid ah oo aan kasoo xulanaynaa duqeymo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay iskuul ku yaal gobolka amhara wadanka itoobiya waxaa weli kasii socda xasuuqa ay isku geysanayaan dhinacyada isku haya talada wadankaasi wararka ka imaanaya waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in duqeyn ay dad badan ku dhinteen ay ka dhacday deegaan ka tirsan ismaamulka amhara halkaasi oo dad badan lagu laayay sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah diyaarada nuuca aan duuliyaha lahayn ayaa dhowr gantaal la helay iskuul hoose oo ku yaal mandiqada waqooyiga shewa ee ismaamulka xmaarada diyaaradaha daroniska ee dowladda turkiga farsamayso ayaa la xaqiijiyey inay dileen ugu yaraan afar qof oo u badan caruur halka ay dhaawaceen dad kale maamulaha iskuulka guulo oo ah goobta ay duqeyntu ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradaha dowladda itoobiya ay si ulakac ah u beegsadeen arday kasoo jeeda qowmiyadda xmaarada isagaoo falkaasi cambaareeyey bashiir haddii aan halkaasi kaga gudubno mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waa gartay mareegta shahaada warbixinada maanta lagu daabacay maxaa ugu dooraroon bashiir wakaaladda wararka ee shahaada waxaan kasoo qaadanaynaa warbixin dheer oo ay ka qortay laba sano kadib dib u doorashadii xasan gurguurte iyo halka uu ku dambeeyey goodiskiisii ahaa in uu soo afjarayo maamulada wilaayaadka islaamiga ah wakaaladda ayaa warbixinteeda oo wadatay sawiro waxay soo gudbinaysaa xasuuqyada mujaahidiinta ay kala duldhaceen cadowga iyada oo soo gudbinaysa tirada saldhigyada la xasmeeyey askarta la dilay iyo khaniimada ay mujaahidiintu heleen weerarada lagu dhigbixiyey cadowga ee warbixintu ay soo qaadatay waxaa ka mid ah dagaaladii ceelqooxle burdaar yasooman beerayabaal qaayib hilowlagaab xawaadley runirgood galcad masagawaa budbud coosweyne caad busley iyo howlgallo kale iyo sidoo kale howlgalladii isishaadiga ahaa ee mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada muqdisho si fiican inahaas ayaan kaga gudbaynaa markan walaalka waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga maahir mareegta calamada warbixinada maanta lagu daabacay maxaa ugu dooron bashiir waxaan ka soo qaadanaynaa mareegta calamada ciidanka ammaanka kenya oo qof shacaba ka afduubtay ceelqaalow ehelada wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo isxaaq ibraahim ayaa sheegay in aysan raq iyo ruux midna ku haynin wiilkooda oo maqan muddo laba toddobaad ah kaasi oo ciidamo ka tirsan dowladda kenya ay ka afduubteen qaybo ka mid ah gobolka mandheera kowdii bishan mey ciidamo hubaysan oo xiran dareyska booliska dowladda kenya ayaa weeraray guriga isxaaq ibraahim oo ay yaaleen saddex baabuur oo laangaruusar ah maadaama uu isxaaq ka mid ahaa darawallada gaadiidka ee ka shaqaysta gobolka mandheera gurigiisa oo ku yaal xaafadda buula afya ee degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ayay ka qaateen ciidamada ammaanka ee kenya waxayna eheladu sheegeen in si xoog ah ay uga saareen gurigiisa isagoo dhaawacyo qabana ay sii jiiteen isxaaq ibraahim ayaanan tan iyo kowdii mey warkiisa la maqal qoyskiisuna waxa ay sheegeen inaysan raq iyo ruux toona ku haynin balse loogu sheegay in loo qaaday dhanka nairobi waxaan rumaysannahay in dadka afduubtay ay yihiin isla kuwa ammaanka dowladda ka tirsan falka lagula kacay wuxuu ahaa mid aad u xanuun badan waayo waxaa lagala baxay daaqadda gurigiisa ayuu yidhi xuseen oo ah walaalka ninka la afduubtay isaga oo warbaahinta kula hadlayay magaalada nairobi bashiir xogta warbixinta intaasi waa ay ka badan tahay balse inahaas ayaan kusoo koobayaa mareegta inoo xigtaa waa radio alfurqaan warbixinada ay daabacday maanta waxaa ka mid ah maxay salka ku haysaa xurgufta ka dhexaysa wadamada maali iyo muritaaniya oo ah dalal darisa dowladda muritaaniya waxay muddooyinkii lasoo dhaafay sheegaysay in dariskeeda maali ay kala kulmayso tacadiyaad kala duwan iyadoo ku eedeysay milatariga talada hayaa inuu si gaar ah u ugaarsanayo dadka ka soo jeeda muritaaniya ee ku nool deegaanada xuduudda ama xitaa gudaha dalka maali toddobaadyadii ugu dambeeyey muritaaniya ayaa qaaday ololo diblomaasiyadeed oo ballaaran iyadoo xiriir la samaysay milatariga dalka maali laakiin wadahadalkaas ma soo kordhin wax natiijo ah oo aanan ka ahayn in xaddiga khilaafka labadan dal ee dariska ah uu sii adkaado warbixintu way sii socotay balse bashiirow inahaas ayaan uga bixinaa ugu dambeyn maahir inta aadan ka bixin xubinta maxay ahayd hadalhayntii maanta taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ka taagnayd baraha bulshada ee adduunka waxaa ka mid ah weerarkii lagu qaaday ra-iisul wasaaraha slovakiya ninka lagu magacaabo robert fico ninkan ayaa bashiirow lagu toogtay caasimada dalkaasi waxaana lagu dhuftay afar xabadood waxaana markaasi kadib loola cararay cisbitaal waxaana wararkii ugu dambeeyeyba ay sheegayaan in ninkan uu galay qalliin adag oo ay ku sameeyeen dhakhaatiirtiisa gaarka ah xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka bashiir muxiidiin iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu mahadsan walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqeymo wuxuushnimo ah waxay ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa afar xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya sagaal iyo soddon ruux oo filistiiniyiin ah halkay ku dhaawacmeen afar iyo lixdan kale goobaha yahuuddu ay duqeymaha iyo xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee jabaaliya ee dhacda waqooyiga magaalada khaza mandiqadda rafax iyo sidoo kale mandiqadda khanyunis warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen shuhadada iyo dhaawac ah oo laga soo saaraya burburka dhismayaasha ay yuhuuddu duqeeyeen ee mandiqadda rafax halkaasoo xasuuq daran ay ka geysteen
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل طفلة جنينة من بطن أمها طفلة جنينة من بطن أمها نزلت لها وهي شهيدة الآن نزلت لها هذه الدنيا شهيدة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل طفلة نزلت الآن من بطن أمها شهيدة تقابل هذه الدنيا شهيدة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل هيا هيا يا اخوانا لو سمحتوا لا تنفصلوا على بعضهم. الذي نزلت من امها شهيده تقابل هذه الدنيا الى هذه الارض شهيده sidoo kale goobaha ay maanta xasuuqa ka geysteen yuhuudda waxaa ka mid ah mandiqada jabaaliya gaar ahaan xerada qaxootiga ee jabaaliya halkaasi oo dad fara badan ay ku shahiideen وين ابويا؟
ايش ماله؟
ابويا خلال ابويا ايش ماله؟
ابويا حبيبي يا ابويا الله يا الله ادعي له ادعي له ادعي له ادعي له waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka falastiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda oo bishii siddeedaad galay tirada guud ee dadka shuhaadada falastiiniyiinta ayaa iminka maraya shan iyo soddon kun laba boqol labiyo toddobaatan ruux inay shahiideen halka dhaawacana uu marayo sagaal iyo toddobaatan kun laba boqol iyo shan ruux inay dhaawacmeen waa hagaag bal markan aan eegno halkii ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo culus oo u dhexeeyey xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen xerada qaxootiga ee jabaaliya iyo sidoo kale mandiqada rafax ee magaalada khaza dagaalada ugu culus waxay maanta ka dhaceen xerada qaxootiga ee jabaaliya muqaawamaduna guulo ayay ka sheegteen dagaaladaasi muqaawamadu waxay sheegeen inay gubeen ku dhowaad ilaa shan ka mid a gaadiidka ciidanka yuhuudda oo ay ku gubeen xerada qaxootiga ee jabaaliya laba ka mid a gaadiidkaasi waa taangiyada loo yaqaano markaafaha kuwaasi oo muqaawamadu ay la dhaceen qadiifadda loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan waxayna sidoo kale xoogaga waxaiska caabinta reer falastiin ay sheegeen inay halkaa ku dileen askar fara badan oo yuhuud ah tiro kalena ay ku dhaawaceen sidoo kale dagaaladii maanta ka dhacay xerada qaxootiga ee jabaaliya yuhuuddu waxay qirteen in shan askari looga dilay lix iyo toban kalena looga dhaawacay sidoo kale dagaallo culus ayaa waxa ay weli ka socdaan hareeraha magaalada rafax halkaas oo sidoo kale maanta ay isku fara saareen ciidamada yuhuudda iyo xoogaga muqaawamada reer falastiin muqaawamadu waxay sheegeen in kamaa-ino qaraxyo iyo sidoo kale duqaymo ay la beegsadeen ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa dhinaca bari ee mandiqada rafax sidoo kale xoogaga waxiska caabinta reer falastiin waxay maanta soo bandhigeen muuqaal ay ku soo gudbiyeen qaar ka mida howlgalladii ay ka fuliyeen xerada qaxootiga ee jabaaliya
الله اكبر ولله الحمد الله اكبر
xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa waa naga intaa aad buu mahadsanyahin walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
markan iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada islaamigaah ee bakool ayaa heshiis dhexdhigta laba beelood oo walaalo ah oo dhowaan shaqaaqa sababtay dhimasho ku dhex marta deegaan dhaca duleedka degmada tiyeglow wilaayada ayaa beelahaas oo kale ah jilible iyo beesha luwaay ugu horeyn diya u kala xukuntay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada bakool ayaa diyada ku xukuntay beesha luwaay oo gacanteeda ay ku baxeen laba qofood oo ka soo jeeda beesha jilible kulanka loo qabtay labada beelood waxaa garab socday dowlo lagu wacyigelinaya labada beelood laguna baraarujinayay in qabaa'ilka muslimiinta ee wilaayada bakool ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara in la fududeysto daadinta dhiigga qofka muslimka ah ugu horeyn waxaan ku horumaraynaa kelimaadka ay jeediyeen odayaasha labada dhinac ku soo dhowaada kelimad uu goobta ka jeediyey malaaq aadan aadan malaaqa guud ee beesha jilible daankii jilib aadan aadan kheer waliba ani adaayifaday haddii ilaahay raallo ka naqadu ee shaqaaqooyinku dhiidi maalmahan ee beel la jilible iyo beel luwaayad dhatiyo ku dhiidi una oo kaashidaan walaayada islaamka iiba aragaasa ilaahaya subxaanahu watacaala kama hasanna walaayada islaamkiina kaashidaanu iyo nuqabadi iyo wayba ninka weertay ini fadheedan lama beelood isdhabaatayti majaalistii ninka weerangaan lamadun beriba fadhiini muxaadarooyin badan hadhiiyi ee aragaase ajaalistaas eed baa cadaaladda ragaasaya ragaasina ninka suubiyi ilaahayaa ka mahadsan kheeray mayba ku dhiiday gobolkan walka heliyi ee lamadii jaanib oo khalaaf ku dhahay madii fadheedan kadib walaayadii mayba xukunku riday lamadii baalood inii aragaasay lamadii lam walaalaha lid isdileen ani lamadii langliin hukuma lama boqol oo neef gaal ah ilaahay baa ka mahadsan shariicada islaamka baa la waafajiyi alxamdulilah walaayada islaamka ka mahadsan intaas kadib walaalayaal warkii isugahay markii la xukumi gaal isugahay la xukumi kadib ay walaayadii islaamka ma iman isdirtay lamadii jaanib oo shaqaaqadu ku dhahayd ee lamadii jaanib shaqaaqadu ku dhahayd yaalan isdiri lamadii jaanib fadheedana shuurayeen lamadii jaanib fadheega ku dhahay oo fadheedanoo shuurayeen ee wararkii hasaareen ani akhriifaday haddii ilaahay subxaana watacaala qadaru alla qodobka koowaad ani laankii laandili la dilo laankii lamadun beeloodku madda laandilu ani la dilo iiba hasaaren qodobka lamaad waliba hasaarena lankii aflaqaada amba dhabaata faldembiyeedka kahu oo umadun waddansheed degan daagsata lahaadaa walba haata lamadun jaamni dhabtiyo lankii dhibaato ku suubi faldembiyeedku jeysadu ana sharaa'id islaamka la waafajii doon qodobka saddexaad waliba hasaarena ini fadho oo duurka la fadheedow oo lamadii jaanib fadheedayaan oo aragaasay warha ka saarayaanoo majaalis isla fadheedayaanoo heshiiskii meelanka dambe ay tadeerayaan qodobka afaraad waybaa qalankaas kala duugana ani daris wanaag iyo walaaltanamo iyo islaamnimo iyo sharaf lamadii beelood inay la dhaqmaan tacaamul wanaagsan oo horbaliin aragna inii aragaase la halo
intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey malaaq cali madyarow oo ka mid ah waxgaradka beesha jirible ilaahay hanuuniyaalan wal allaala walay sabaab sheenawn ini laku fogaada laku dheeraada tankaala sadi la sheegayo kollay lamaadan beri walana nin sheeqay waa diin ilaahay ahaayan gobolka haddii dadka dad olku dhaheeya amboo dhibaato ku dhahayta iyin halshoo naftitiis baa laku dareema ini dadkan dad wanaag badan oo kheer badan ku dhaheeya iyin dhibnaan ku dhah jar wanaaga iyo halsho iyo masaalixdii degdegsha iyo nacmadii kitaabka ilaahay liiskala qanacsinyi lankiilandili sadaha dabalshay ilaahay ba xukumay beeli lamadii beelood walaala haayan ballan may qaadeen una o mas-uuliintii enaan anka horayn lan allaala lankii walaalshay maag kaas indila wali saacadan laku bilaabo ini kitaabka ilaahay la horsheenayo sidii kitaabka ilaahay ari sidiidii khiyaar iina ling maraw ilaahay mayninka sheegay walaqum fil qisaasi xayaat ini lan allaa lankii walaalshay diloon ini la qisaas taasaha ka ballan unuun ballan ha ka qaadni ilaahayna nikala hisaabtame adduunyadanna muslimiintinikala walay unuuba ku aano lang muslum ee lang muslum ee dili ini una taas garab inka kahayna berina ku ana waana haqobadaan ilaahay idin shay imba luwaay naqdoy imba jilbil naqdoy lan walaalshay dili inuuna ehel inka haynee mas-uul inka haynee ilaa qobashadiis xadkaas ku oofiyow kale mas-uul inka enaba taasba in sheegaan bulshadii markan waxaa mikrofoonka la siinayaa malaaq cabdulaahi dheere malaaqa beesha luwaay ee wilaayada islaamiga ee bokool isagoo sheegan ay u hoggaansamayaan xukunka shareecada islaamka awalan ilaahi tabaaraka watacaala ayaan mahadayaan aliinoo weelay dad muslimiina may kale aan mahadayaane xarakatu shabaab almujaahidiin yaan mahadayaan may kale aan mahadayaane wilaayada bokool waaliji anka horeysha cusmaan wa abdiraxmaan jazaakum allahu khayran may kale aan mahadayaane bacdalaay lamaada beelood oo shaqaagada dhatiyo ku dhiyay beelle reer jilible iyo beelle reer luway oday dhagameedkii ha ku qiib galay shirkaan liinka weerey antiyoonay khilaafkii dhatiyoomay oo aha halku sheenaan anta beryaalkan banroogeen iyo ang mahadiye bacdalaay ee taaniyan tan kaleed ee si la ogsinyi beryaalkan ee walaayada bokool dowraba nin gobati duruus badangana nin akhri oo ilaahay diinjebana ni dul akhri dowladii kabacdije may oo aha khilaafkii dhataana ka jariba la galay sabeenga iska hirni ee walaalihii may ahaa ee ee galangar doron ka baheeno iyo may ah insha Allah taasiidiyo dhiibni ee may kale fariinga inta ku diraan inta siyaayane ehelkii may ahaa meele ka dhamadii garaabadiis amba ee aqalidiis sabar khair gabanti ilaahi tabaaraka wa taala si iyo may ahaa taasiya andaraan aranteeda ku humayni taas kadib kulli insha Allah way hoob sabeenga iska hirni ee kulli ilaahi tabaaraka wa taala ba hukumi dadkaasay diidiyo lama boqol neef geel ibanani hukumi haddii beelo reer luway un anna ee dadkaasna kolley insha allahu dad luway ingnisba sheegadawba kolley galantiyo ka baxeen diidiyaha ayna insha allahu la gadoogni kitaabka ilaahay nasaari walaata binu aadan nasaari ma'e taas taasu tan kaleed kolley insha allahu ee sahata walaalkii oo mariyay suldaanka beeli reer jiriblahti sheegay bakatalanni halwaartanti gobolkaas ku sheegni yaka balangni khilaafkiisugu hayna dhammaayi doogna garaabadna daddhaladay ehla ee ashiire ee buu may waaha dhagankiisho soo jireenkahay intii unahanaga doogna kolley insha allah way arrimaha una katalani intaas bahaayeen tan kalena kolley insha allah kulin wiin oo may waaha lamaada jaanibo may waahana niska sheeno doon ee heliis wiin ku dhii doono ballan badan lakashal qaado doono walankunagada doongnaba qorshadaana ee hoob ilaahi awoodilo ogolaada jazakum allahu khayran kolley insha allahu ilaahay tabaaraka watacaala nin suurtagile ilaahay aan kama hadayaan oo khaasatan ma aan kama hadayaan harkada aan kama hadayaan dadaalkan iyo juhudigin iyo nay may wahan yee biidi umatag may wahan ee fasaada ee niswaday may wahan shaydaankan may wahan iska dhaha shikeetiya yee afga may wahan ku qobati jazakum allahu khayran insha allahu warka intaasaa ka gaabiye markan waxaad ku soo dhawaataan odayaasha dhaqanka beelaha jirible iyo lwaay ee madasha ka hadlay dadka ilamadun bira inta roogay saalahda liinkaweeray guddigaha ayaa kuma tahayn waybaa in badan ilaintaan laka akhriyayna nin sheegay ashar badan oo dariska daris wanaag yaa ulma nin sheeg allah xifdiy unan dadkay qaaday allahna weele waybaa haddii anna beele jiliblan oo ku hadalaaw akhyaartitiya ku mid aha walaaloo reer luwaayeed yaa walaawo yar iska dheeni lamalaan boqoloowe yala noo dili un oo ah beeli reer jilib saa sababtiya waa intaan koyni masaalaxidii waan heliinay ilaahay dartiisa nan heliinay lama boqol neefaa dadkii diidii haayana nin xukumi unuuna qaadani alxamdulilah ilaahay aa ka mahadsan walaayadaana ka mahadsan un oo dhallaan ii dhedahoodkanna shaldheeraysanay dhowkana isqaadanay dhiig islaam bannaysanayaa islaamkana dhahgalay walaawayaraa shaldheeranay dadkii gaalada dhawaaye dhuulka meel ku roogan liin ogaynana ninshanay unuun dhagdhagaagayarayn tanyee wayba ka mahadsanaa walaayada gobolka bakool sheekh cusmaan abow cabdiraxmaan xafidahullaah wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhawadhataan ku dhiiwn iyoonay dadkan walaalkan ilaama shugle reer baroosilo unu ilaahay amarshay lamalan dilni warankay gadii walaalkay ka dhiyaa nagan ilaahay maninkanago warankay gadii walaalkay ka dhiyaa nagan wala weelin mayle waaha ilaahay madashule ilaahay amarshay waliba ilaahay jeebka socdaan unu goobtan ilaahay madashule antaa roogni markan koreyta may mahadwiinga jeediyey aan mahad ilaahay isku leh dadka inta in iska keen weeray in iska kaan sheennay gogolagnin dhakay hana dhawaayay heer intii madangun isku kumaslahaabno isku kuboorno jirin un iskamagugnu noo geysi yaag mahadnaga tan kale meeg mahamadnagay una ati lama beer sedibeer oo kale mayna nin akriyaay ilaahay mahadle ilma mahadar dowra yala nin akriyaay ulma badan oo ilaamisurool nin sheega soo ilaamisurulee nin akriyaas wal badan oon madimaridi maskantaan anka jarn oon antan an lakoyn yana galyad qofkoobol nin sheego ilaamisurulee wal badan ama dhigdiis ka dhiye mahadlarooyin badan ala nin sheega gabalkii wadaad roogo ulma roogdo dadlakawaadee hobad ilaahay kawaafijiyo ada roogdonna geebageekii ku dambay walaad horan ka dheegnilay ka dhig aan war horan an dheegnaba dhigi meel ulma dad badanka waad ayaa son madbaru wala aan dheegay oo hata geeka mujis ii nagda hataa aan kala bareer u fadee ma hataa ha lankii lang ilaa musule muslunge dilaaw lanki an kaalmayo oo lankaas le ilaa musul abadan qaado ahaan antu ku dhawarshi oo bes eh ini dembi weyn ilaa musule miilanku zaa'ida usun lankiima dilna
ugu dambeynna waxaa kulanka soo xiray sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool qaala allahu subxaanahu wa tacaala wain daa'ifataani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahumaa fain bagad ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah fain faa'at faaslixuu baynahumaa bilcadli waaqsiduu ina allaha yuxibu almuqsidiin إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون intaas kadib walaalyaal awalan wa aakhiran mayg mahad nagaane allah subxaanahu wa tacaala nicam fara badan oo lahan koobo korana sii islaamnimadanka wiinta caafimaadka nabadgelyada iyo amniga unahaysana madarka iyo aaranka u dhaqanka shariicada islaamka nicam fara badan oo lahan koobo koran yaa allah subxaanahu wa tacaalana sii ilaahayanaan ka mahad nagaana uma ma in mahadnagaane bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka wilaaya islaamiga bakool oo runtii gogoluntan e ee haddaan fadhiinay ku hadleen walaalo sheegeen ku taariikheeyeen oo heshiisintii labadii beelood ee walaalaha haayeen ee reer jilible iyo reer luwaay oo door wiin ku jeysadeen kaalantiyoona dhiibeen allah subxaanahu watacaala xilligii shaqadun la bilaabay ilaa hadda owka oo gebageba-ta nii la fadhiyano heegan iyin way ballana jasaakumullahu khayr aljazaa doorkii marka maanaa dhaqankii iyo ulhaajkii iyo qaadadeen jasaahumullahu khayr aljazaa ilaahay baraka yalana may kale aan mahadnagaane labada beelood ee walaalaha ah oo shaydhaanka dhex galay cadowga ku faa'iidaysaday oo shaydhaanka maanaa cadowga ku faa'iidaysaday oo dhatiyo cadaawo dhex dhikisada ilaahayba qur-aanka sheegay inamaa yuriidu shaytaanu an yuuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa allah subxaanahu wa tacaala shayddaanka maybaa faday shaqadiis betaa ku shaqeeyey in dadka muslimiinta cadaawad iyo oqdad dhex dhigo walaalahaas yoona may waa googoli wilaayad anfididi baaqilin jeediye iyo kooyan wilaayad ha ajiibaan yoona amarkii lasiin hogaansami iyo duruusti socoti muddo kolley taqriiban afar maalmood iyo duruus iyo wadahadallaka jari insha allahu tacaala qaabkii oonan dhugunsadaayen duruustan un ku faa'iidaysadeen tan hadiyo kuwa rameenu iyo qaabkii marka may wahaan sheegashadii labada dhinac oo yo marka si oo shareecada islaamka waafaqsan oo usluubaysan oo runtii cajiib ah marka maanaa yoona gartiyo on sheegadan jazaakum allahu khayra jazaa walana intaas kadib walaalayaal mayba meelun unku ta'siyeene hordhaangna ta'siyid un gudbinay hoggaanjo balla hadalnay walaalaha beele jilible oo allah subxaanahu wa tacaala qadari in lama qof meelo ka bahan oo walaalaha marka may reer luwaay galantiyoona ka bahan ilaahay qadaray meelo ka bahan yoona way balana ilaahay subxaanahu wa tacaala bedeljo ilaahay siinsii horta unuun hortan ilaahay afiyo unu dhowan oo dhimidan runtii marka may waa eedi eedan aan ku hogno waa nasiib darro eedan wiin waaye wala hadda lamada qof oo boqolowka ah ka dhimidagna wal maala yacni waay runtii oo walla hadda maanaa inshaa qof muslum ee dhiigay marka may waa dee landeedii kor maabe aslan wal qof muslume dhiigshay in la deedii bannaayo maaba jaraanba aslan ilaa wali rasuulka sala allahu alay wasalam sheegay laa yaxilu damu imriin muslimin ilaa biixdaa halaath ميكمدا النفس بالنفس والثيب الزاني التارك للدين المفارق للجماعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما قف قف دليل الدلو أما قف زنا يسدي جور هرنا هم مري الشيد لك الدلو الرجم يو يولي لمد أمانا أما لان مرتد أحد لك أوف يو أنت أصولي هكوري مرك ما يلراي شرع إسلام ما قال إن قف للدلو رنتي دلكاس مرك ما يوها إيد إيد عن كونه جيف جيك قف للدل دل شيء إلهي نيم بناي أو جنة لك قلو يا إلهي نيم شاهد قالوا ذو ودور الروجان meelo ka dagaalamaaseen oo baryaamaha badda iska karridaaseen hodurha baddin walka dhiigay saas maa ma dheer oo geeka may la rahay megalnimo iyo geesanimo jarta gaaladaasa geesanagdafani dhow fani marka in dhateen marka may la rahay bahallaha kanagad eed eed aan kahugno runtii nasiib darro eed wiin waaye walkaasna adduunyo bala rooge isku dhiyaayaan shaydhaangadad la hiriir marka insha allahu tacaala arrimahaas way ballanaa walaalaha reer jirible hordhaangna taasiidanku gudbinaya waaba odayaal iyo bal hadalnaya way ballanaa ilaahi subxaana wa taala sabar iimaan siinku siiyo walaalihiina kolley hadda in kuqoomameeyano arrintiyahayti geeka kolley haddii dadkii dadka dileen la gordow maxkamadda laha saaro inta laka dila ya kolley faylaada fadhi laakiin maadaama lama beelood shaqaaga dhex martay habada la iska ridi hayti marka may waa insha allahu tacaala jahaaladaas hagali dad la gordow nagada waayan guud ahaan magaaga leh yalla arrin insha allahu tacaala maadaama saas ata marka dilkana kashaay may wahaa may la xukumay diyo lama boqol neef oo gaale sida walaalo in sheegeen oo caajile ah oo muddo an lahayn taasna kolley insha allahu taala oo muqalladee adag jazaakum allahu khayran ilaahay unfudaa yallana beela maarata reer luwaay intaas markii ha kugudubna walaalayaal qofka muslimka ee la dilo tan hadda shiikha marka mayl araay akhriyaay aayadda hordhaangna dowrulaha siinkasay malaagan hadda dilaysidaay waa aayad runtii unku culus waayo oo waciid meegagoonda ilaahay isdaba dhig shan waciida ilaahay isdaba dhig oo kiiba kii ku dambeeya ku daron ku culus kana manaa yaa yaa roong markii lanfiiri manaa kan koowada roong kanba kii ku dambeeya ku culus وآيد وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لكن لان مؤمن كسي ما عندل جهنمي قال ما يلاري خالدا فيها كواره كدرن تمانا قالوا كما كدرن كواره كدرن هدن وغضب الله عليه إلهي أن درف درف إلهي والكست كوين هدن ولعنه إلهي لعن ذي نهر السك وديره هاني هور كوين اسمع وعد له عذابا عظيما إلهي عذاب وين إلهي دياري الوين يا ميك شيغاي عذاب وين وينتي سنوغا ذكرنا والمسكنتان دق دقوا معي marka allah subxaanahu watacaala qofka muslimka ee dhiigay meelo deersi waa arrin marka eed halasange atasaruc fi dimaa waa arrin marka eed halasange oo qofka muslimka ee dhiigshay in lakadegdega dhiig la deediyo ilaahay lanka dhawaada iyo bannaankun tubung mana ilaahaynin sheeni oo gaale eh marka insha allahu tacaala cadowga ha badda ka wajahnin ha baddun dhatang eh oo waxyaabaha gaaban lahayn inta degaas mudigaaw intase eh mayla raay walaagas marka manaa inta unuule inta unuule laguraaw barnaamijka uu sugaa ilaahay halan koobsadoy midda kale walaalayaal unu dardaarmaan may wahaan xusnul jawaar xusnul jiwaar in eedlanka dadaalo deriska maana dhadheelmaa geeka may waa dadkun lamada beelood oo walaalaha may la raayi dad meelin shal jeedaan maa aakharleen baasanba meelin shal guraw jirta ma jarta deris atin deris wanaagaan hasiinka dheegi jarni kolley taariikhda haddama ha dheegno waa iyo jilibla dagaalaman aan ma dheegno waan lawiin ahaa jarte oo jartonna naadiru maana waldhow ma ah taas maa wal naadir ah marka wanaagi iyo deris wanaagi iyo awawyaalkii nabadii hagshag ee jaran in marka maanaa insha alla xoojiyo lankastan guntig un dhuugsadoo lambaahay marka may wahaa deris wanaaga deriska haddii la hadlaayo nabag sal alla slam ere wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min sidijaara nabag ilaahay dhaarday ilaahay ka dhaarday ilaahay mu rumayna ilaahay mu rumayna ilaahay mu rumayna rasuulka ilaahay ayu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa marka lanka jiiran shay maanaa shartis unku badbaadano man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqu marka oo kama qaala sal alla alay slam marka deriska in maana la wanaajiyo jazaakum allahu khayra jazaa may kaloo dardaarmaane maadaama waxyaabaha hadda isan heshiiska ha qorateen oo dhowrka qodobka oo ka koobnaayay hadda suldaanka akhriyaay insha allahu tacaala waa heshiis waafaqsan shareecada islaamka taasna kolley insha allahu tacaala ka walaay ahaan garabasiinka adna oo ah in lankii lan dili maagi kas in dili in la dilo adduunyada la dhaafsiiyo walakum fi lqisaasi xayaat ilaahay aayaddiisu insha allahu tacaala garabasiinka adna waxyaabaha kale qofka manaa insha sheena waxyaabaha kicinta bulshada sheenow oo faldembiyeedka eh aflagaadada eh faruxumeynta eh waxyaabahaas dhan maartan shareeca islaamka yan la bandhigayeen waa sax shareeca islaamka la bandhige jazaakum allahu khayra jazaa wal kasta geeka may wahaa shareecadan un haysan iyo ilaahay hal ninka waali meelgal hal ku raadiyo jarta ma jarta halkan may ka jar allah subxaanahu wa tacaala fa in tanaasactum fii shayin warudduuhu ila allahi walrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir ilaahay rasuulshiya langnaga wal al walila iska khilaaf yaraadeen wiinadan taasna kolley eed eedaan ka mahadsantiin intaasa kelimadaha ka gebagabaayaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarna markana dhegeystayaasha idaacadda islaamiga andalus maxay ka dhaheen barnaamijkii xale aan baahine ee lagu faaqiday laba sanno kadib doorashadii xasan sheekh maxamuud iyo waxa uu ka dhaxlay duulaankii uu murtadkaas uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah kusoo dhowaada qaar ka mid ah dadweynaha oo codadkooda inoo soo duubay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bahda warbaahinta andalus waxay ila tahay hadda ka hor xamlada markay bilaabanaysay ayaa yar saaxiibkaya waxaan ku yidhi saadaashu waa guul gobnimaan u jeedaa farxad baa gengeman oo guulatooyin baa da-ay fadad geesa weyn baa galabaysta saaxiib daruuraa gudladay oo dhibada isgaadho galgalati xareodiye gaajaduu kudeysiyo nabadood ku gamaadaa guul kama dambayso eh ruuxii guddoonsaday dadaal buu gelaya ruuxii guddoonsaday dadaal buu gelaya waxaan ula jeedaa meeshaas markii horeba waxay leeahayd aniga waxa ay wadaan inay tahay isboorboor daayeer ciddii taageeraysay iyo si walbay xaalad ahaydna waxawaaye way u jeedaan dadka hadda way arkeen waxawaaye guluf diyaarada wata oo loogu laga sugayo nimanka la yirahdo maraykan ayay u badnaayeen waxaas ayakana way dhammaadeen de guulahana laysu sheegi maayo waa intaa aragnay oo dhacdooyinka weliba goobjoogaan u ahayn inta badan wade waa dhegeysanayna waa la soconay marka waxaa muuqata nimanka inay jabeen ilaahayna jabiyey jabkoodana dee inta hartana ilaahayna noo dhammaystiraan rajaynaynaa waxay la tahay labada sano inta hartay waa uun isqaqabsi dhexdooda iyo raacad raacdayn iyo waxawaaye hadba halkaan ka galnaa seen yeelna ay ku dhammaan doontaa arrintoodu ilaahay agtiisna waxaan ka rajaynaynaa inay waxawaaye waxa ay wadaan oo dhan ay noqdaan hal bacaad lagu lisay waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan dhegaystay barnaamijkii faafreerka ee xiisaa badnaa ee lagu faaqiiday lagu jexjeexayay laba sano kadib dagaalkii uu ku soo qaaday xasan gurgurte wilaayaadka islaamiga ah iyo fashilkii iyo jabkii dhabarka loo saariyey dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal waxaa weeyaan rabbi subxaanahu watacaala uu ku guuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta waxaan dhihi karaa dagaalka dhammaantiiba wuxuu faa'iido u ahaa walaalaha waxaa weeyaan mujaahidiinta ah kuwaasoo waxaa weeyaan uu ilaahay waxawey hub ka siiyey iyo qaniimo aad u fara badan waxaa kaloo waxaa weeyaan dagaalkaasi ka mid ah waxyaaluhu ilaahay oddoba mujaahidinta ilaahay ku siiyey in saraakiil badan iyo ciidamo badan oo awal ku jiray godadkooda iyo xeryahooda oona si kale lagu heleen inay bannaanka usoo saaray gurguurte marka gurguurta waxaa weeyaan waxay ka dhignayd gulufkii uu kusoo cilaamay wilaayadda islaamka jabkii u weynaa ee abad soo gaadhay xukuumadda riddada ballanqaadkii uu u ballanqaaday laba sano inuu kusoo afjaray mujaahidiintana allah fadligii waxaa weeyaan asaga ayaa lagu soo afjaray oo ciidamadiisii iyo maleeshiyaadkiisii ayaa ku halaagsamay iyo saraakiishii ugu badnaa ilaahayna wuxuu ku guulay addoommadiisa mujaahidiinta oo hub tiro badan iyo qaniimo ilaahay uu ka siiyey labada sana soo socotaan insha allah waxaan rajaynayaa nasri qariiba inuu ilaahay na siiyo oo naga guuleeyo waxaa weeyaan gaalada iyo gaalaraayada iyo dabadhafyadoodaba insha allahna waxaan rajaynaynaa insha allah inaan waxaa weeyaan ilaahay nasri uu naga siiyo aan rajaynaa insha allah الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده إن- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaa bogaadina bogaadin iyo hambalyo u dira ee, walaalaha iclaamka khaasatan idaacadda al-andalus oo barnaamijkan juhdi badan geliyey Een, hadda aniga ra'yigay iyo fikirkayga oo qaab baa u hadlo wallahi ma aqaani oo hadda macnaha aa- maxaa la ii sheeg dareenka ee, laba sano kadib xaqiiqatan sanadkan markuu dhal- dhalinayay waxaa uu dharinayay inta laga gaaro may shan iyo toban oo ah xilliga ayaga macnaha ee ballanqaadeen nimankan dabadhilifka ah ee cadowga u adeegan fahamtay dalkan cadow kusoo hogaamiyey haddana khaasatan maamulka hadda jira ninka hogaaminayo waa kan ugu daran cadaawada islaamka u qabo iyo ashaala dirirnimo teeramkii horena saasoo kaloo ahaa oo wuxuu dhihi jiray sicila qalay waa caanihiisi waa dhammaadeen haddana sidii uu kusoo galay barnaamijka xal waxaa ka faa'iidaystay haddii xitaa hadda wax isku dhodhoobo wax isku aadisto ma heli karo ciidan macnaha oo u- hadda duulaanka lagu soo galo ciidanku hadda haysto waa waa sida walaalaha sheen labo dara mid doon ma cii- saa isku ilaaliyo iyagaa isku ilaaliyaan mise dagaal ay ku galaan Ee, labadii sane oo hadda gulufka iyo macnaha cadowtooda islaamka u qabeyn ay socotayna waxaa ku waayeen toban kun askari ku waayeen marka hadda iyo wixii ka dambeeya insha allah waxaa rajaynaynaa in jabkooda israaco Ee, mujaahidiinta ee, iyagana hambalyaha u diraa iyo bogaadin oo maxaa la ii sheeg ilaahayna subxaana watacaala waxaa ugu baryaynaa guusha iyo gabagabada iyo goobta inuu ilaahay siiyo insha allah labada hadda sano soo socotana soo aadan inuu ilaahay subxaana watacaala u ka dhigo labadii kuwaan lisraaci lahaa labadii kuwaan lisraaci lahaa oo aad in maxaa la ilaahay idinkiisa u dabarge'i lahaayeen gaal iyo gaalarac iyo munaafiqiin inay aad u dabarge'i lahaayeen iyo cilmaaniyiin iyo shayaadiin iyo mujrimiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warbaahinta islaamiga andalus bacda salaan haddii aan ka qayb qaato barnaamijkan waxaan dhihi karaa labadii sano oo uu iclaamiyey xasan gurgurte inuu mujaahidiinta kusoo afjarayo waxay ku dhammaatay fashil iyo waxba kama jiraan wuxuuna ku ceeboobay gaaladii soo dirsatay iyo dadkii aaminsanaa inuu waxba qaban wax qaban karo cibirka iyo duruusta laga qaadan karo waxay tahay qof kastoo allah la dhinactamo shareecadiisa la dagaalamo inuu ku dambeynayo halkaas uuna waxba qaadi karinin si kasta ha u badnaado si kasta ha u ciidan badnaado inuusan waxba qaadi karinin qof kasta oo allah wuxuusan raalli ka ahayn ku kacay oo allah sharcigiisa inuu dumiyo usoo usoo abaabushay inuusan waxba qaban karinin ayaan ka qaadan karnaa ballanqaadkii xasan gurguurte iyo ballanqaadkii ee afhayeenka xarakada jacaal maxamed raage waxaa hirgale baan dhihi karaa oo ah, la dareemayaa ballanqaadkii afhayeenka een, jacaal dheere xafidahullah labada sano oo soo socota waxaan rajaynaynaa meesha hadda uu yahay iyo meel kasii liidata inuu tegi doono laanne waxa ay ay maamulkooda hadda iyo tabartiisa hoose u socotaa waxaan rajaynaynaa labada sano oo soo socota waxaan rajaynayaani in ay baabi'i doonaan oo ay kala tegi doonaan yacni waqtiga kala taga bisaa u dhiman asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad islaama walaalayaal meel kastoo aad joogtaan Ee, garabka aclaamka iyo xarakada guud intaba waan salaamayaa insha allah marka waxaa iiga baxay goodigii burburta iyo gaalada isbiirsatay inay fashilmeen oo meel walba ay ku fashilmeen iclaankii ay ku shilmeen sibeen u sheegayeen ay ku fashilmeen shacabkan ay aamin waayeen iyo inay ku fashilmeen furmaha dagaalka iyo goob kastaba ay ku fashilmeen ayaa iiga baxay xaqiiqda ayayna andalus iyo wariyaasheeda miiska soo saareen ilaahay baa ku mahadsan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan alxamdu lilah alxamdu lilah uma alxamdu lilah haddana waxaan leeyahay insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan murta dambe iyo dawaaqi dambe oo ka dambeeya gurgurta inuusan ilaahay noo keenin ilaahayna noo istaajiyey raayada towxiidka gaaladana quus ayay taaganyihiin ilaahay subxaana wa tacaala kasta dhinac oo u dhiman allah u dhammaystiro jabkooda iyo hoogooda iyo halaagooda iyo qoomamamadooda iyo dhaqaale la-aantooda iyo ciidamadooda baaba-ay inuu ilaahay subxaana wa tacaala noogu soo gabagabeeyo raadida tawxiidkana laga tahay insha allah madaxtooyada intaas unbaa harsan ilaahay baana ka rajeynaynaa insha allah in badanna waa u duceyna ciidamada furunta ku jira haddana waan usoo duceynaynaa xilli kasta iyo waqti kasta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka qodobixiisa aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu